بسم الله الرحمن الرحيم
tani waa xalqadii afaraad waa qaybtii u dambeysay taxnaha aan kusoo gudbinaynay shidaalka si gaar ahna diiradda ugu saaraynay sooyaalka shidaalka soomaaliya iyo boobka sharciyadda loo yeelay ay turkidu hadda ka wadaan biyaha dalkeena qeybaha hore ee taxnaha waxaa lagu soo bandhigayaa cadeymo muujinaya in boobka kheyraadka dalku uu sii lawajibaarmay tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka waxaana la arkaya isagoo si cad u sheegaya inuu ka faa'iideysanayo haye mid kala dhahayo waa waa waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gatay waa la waxay war haddii sannado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan kasii faa'idi karno aan wax ku qabsanno aan ka faa'ido xasan sheekh wuxuu muddada uu joogay heshiisyo lagu qaadanayo kheyraadka dalka la galay dowladaha kale ah shiinaha maraykanka imaaraadka qatar iyo turkiga sida ku cad dukumiintiyada iyo heshiisyada qaarkood oo mugdi gelinaya waxa ay soomaalidu ka faa'iideyso iyo cidda qaadanaysa lacagaha yar ay bixinayaan dowladahaas iyo shirkadahooda sida lagu caddeeyey filimka heshiiska ugu saameynta badan ee lagu boobayo kheyraadka dalka gaar ahaan shidaalka ayaa bishii maaj ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga kadib markii bishii febraayo uu wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka cabdiqaadir tigtok oo isla dalkaas kusoo saxiixay heshiis amni heshiiska shidaalka lagu boobayana waxaa si rasmi ah u kala saxiixday wasiirka tamarta ee turkiga iyo dhiggiisa xilka laga qaaday ee dowladda federaalka cabdirasaaq maxamed brofesor afyare cilmi iyo daahir aamin jeese oo xildhibaan ah waxay sheegeen inuusan heshiiska turkiga haysanin wax sharciyad ah
heshiiskaas waddada loo maray oo ah inaan ilaa haddaba la arkinba broseska oo aadan madoobe buriska ku dhuftay maba anaa arkinba ayadoo naloo qaybin wuxuu yidhi waaba la ansixiyada baarlamaan warqad saxeexin oo ah heshiis ah oon la arag oon la akrin oo mar inta la akriyo akrinta koowaad akrinta labaad tan saddexaad aan loo aan loo amtkayn oo la saxiixay oo la yiri kub ansax waay gudoomiyahayna waxaa loo bixiyey gudoomiyaha ansax heshiis weligii aan la arag a korkayna la yiri ansax waay oo aan diidi waay
madaxda dowladda federaalka ayaa la arkaya iyagoo dusha ka saaran oo xayeysiinaya markabka shidaal baarista iyo qodista ka wada soomaaliya gaar ahaan inta u dhexaysa muqdisho iyo hobyo dowladda federaalk ayaa heshiiska turkiga uga faa'iideysatay tallaabadii uu muuse biixi etoobiya uga saxiixay badda waxaana ay sheegtay in turkiga ay difaacayaan badda laakiin in turkiga badda difaacaan iska dhaafe waxaa soo baxaya shaxda dhabta ah ee heshiiska turkiga oo nuxurkeedu ahaa in etoobiya badda soomaaliyeed u qalqaaliso heshiiskii laba iyo tobanka desembar ee labada kun afar iyo labaatanka ka dhacay ankara waxa uu xasan sheekh maxamuud ku ogolaaday badda soomaaliyeed in etoobiya qayb laga siiyo wasiirkiisa gudaha axmed fiqi oo filimka ka soo muuqanaya wuxuu sheegay in diblomaasiyadda aanay ku jirin wax la diido runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xallinnay oo dulqaadka soomaaliya lagu xalliya aan dhihi karnaa arrintii nagala dhexaysa etoobiya dulqaadka soomaaliya lagu xalliyey dad badan baa waxay nagu eedeeyaan soomaaliya go'aan waxay gaartay inaan lala fadhiisan etoobiya maxaa loola fadhiista waa caqligii soomaalidu budka iska wadan jiray way war haddaan lala fadhiisan miyaa hadda guusha la keena la keeni lahaa diblomaasiyaddase in yow miyaa ku jirta diblomaasiyadda macdantiyo shidaalkiiyay kufriga maala yidhaheene mayada malaygi ku jirayay kameeriyeene madarkiya marsaadibay fadhaankana macaashaane turkiga wuxuu ku dadaalaa danihiisa dhaqaale mana kala jeclaa dalalka muslimiinta iyo kuwa gaalada isbarbardhigga ay alfurqaan kusoo bandhigtay filimkana waxaa laga dheehanayaa in maslaxadda turkiga ee etoobiya ay aada uga badan tahay tan soomaaliya filimka waxaa lagu soo bandhigayaa mashaariicda yaryar ee turkida ee soomaaliya sida shirkadahooda albayrakh iyo faafuuri ayaa kala maamula garoonka iyo dekedda muqdisho waxaana u weheliya oo keliya saldhigga ay ka samaysteen jasiira iyo heshiiska amni iyo midka shidaal ay ka saxiixatay dowladda xasan sheekh balse etoobiya marka loo eego turkiga waxaa la caddeeyey inuu yahay dalka labaad ee maalgeshiga ugu weyn ku leh etoobiya kolka laga yimaado shiinaha oo ah kan koowaad saddexdii sane ee ugu dambeysay dowladda turkiga waxay etoobiya ku maalgelisay in ka badan hal dhibic shan bilyan oo dollar sidoo kale waxay isla dalkaas ka hirgelisay labo boqol oo shirkadood oo ka shaqaynaya mashaariic kala duwan qaybaha dambe ee filimka waxay aqoon-yahanadu ku sheegeen in shidaal qodista ay ka imaan karto mid la mid ah dhibaatooyinkii iyo cuduradii ku dhacay dadka soomaali galbeed oo lasoo bandhigay qaarkood daanooyinkii soo gaaray aqoon-yahanadu waxay sheegeen in soomaaliya duulaan lagu yahay waxa loogu soo duulayana uu kow ku yahay khayraadkeeda ugu dambeyntii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusoo muuqanaya dukumiintiriga ayaa bulshada soomaaliyeed baaq u jeediyey dalka waa aragtaano gacanta laga bixina oo waxa waaye gaala la siinayo ee dekedihii iyo eeraboorradii iyo wixii oo dhanba waa kaa xabashiya la siinaya xabashi marka xoogaa la siibira haddana kenya qaybta waa la siin doonaa turkiga hadda waa aragtaano qaybaa la siiyey baddi baa la siiyey saasaa waddanka o dhan marka waxaad noqon doontaan laajiin ayaad noqon doontaan falastiin maanta waxa ka dhacaya kuma bilaabanin hal bar kuma bilaaban tartiib tartiib ayay meesha kusoo gaartay idinkina sida tartiibtaa laydinku wado maalin dambeta meeshaasaa laydin gaarsiin doonaa dad la gumaysta ma ahnaan ahaan jirin dad waxaa weeye qabl aan ahayn aan qabkeena soo ceshano dadniman aan soo ceshano adduunkan aan ku baraarugno umma islaamkuna waa guulaysana waa la hubaa ummadda soomaaliyeedna intaas ayaan leenahay indhaha kor u qaada cadowgiinana garta xalqada afaraad ee taxnaha shidaalka soomaaliya hanti baylaha oo la kala boobayo ayaa u dambeysay taxniyaal aan tan iyo toddobaadkii tagay soo wadnay waxaana ay xalqadan si gaar ah usoo bandhigaysaa in shidaalka soomaaliya lacago yaryar oo shilimaada la siistay etoobiya iyo turkigana ay ku shirkoobeen baddeena iyo khayraadkeena